الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وفدة تهلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniina taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha afraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah muqdisho dad caraysan oo dhulalkoodii laboobay oo burburiyey derbi ay maleeshiyaadka murtadiintu ku wareejiyeen suuqa siinaay ee bishii lasoo dhaafay la burburiyey warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo bulshada degmada buuqa qablo oo ku guulaystay dib u dhiska wadda muddo konton sanno ah maritaankeeda lagu dhib qabay iyo munaasabaddii lagu furayey waddadan oo ka dhacday bartamaha waddadaasi iyo waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo kelimad ka jeediyey faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah ku dhowaad soddon tahriibayaal ah oo dad soomaali ku jiraan oo ku dhintay xeebaha jasiiradda lambaduusa ee dalka talyaaniga iyo maamulka somalilan oo xayiray markab saliid ceyrina u siday ganacsade caan ah waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa munaasabad ballaaran oo dumarka muslimaadka reer jilib oo ansaar iyo muhaajiriin ka kooban ay ku wareejinayeen agabyo tiro badan oo ay ku talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore oo ka dhacday gudaha degmadaasi culimo iyo salaadiin ka qaybgashay faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalka maahir ayaa faafreebka caawa igala qaybgeli doona adna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonna waxau noqonayaa wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo bulshada degmada buuqa qable ayaa ku guulaystay dib u dhiska furitaanka waddo muddo konton sanno ah maritaankeeda lagu dhib qabay iyadoona munaasabaddii lagu furayey waddadaas ee ka dhacday bartamaha degmada buuqa qable dayactirka iyo dib u dhiska waddadan muhiimka ah waxaa iska kaashaday maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan degmada buuqa qable kelimaadka laga jeeday munaasabad haddii aan eegno ugu horeyn injineerka waddada dhisay ayaa ka horbixiyey dhismaha waddadaasi waa mahadsantihiin waddadan waxay ahayd waddo laba magaaladii kala goysay yacnii ay dhooqadeeda iyo balaayadeeda ay badneed alxamdulilahi rabbilcaalamiina waxaan samaynay waddadii dhooqa olaa soddonkan sano oo burburka ah oo saarneed ayaan baalla ku qaadnay waan ka dhaqaajinay dhagaxii waxaan la soo baxnay mataqaanaa oo shiilka ahaan la soo baxnay oo weynaay ka bacdi waxaan samaynay dhagax yacni mataqaanaa marna waxaa la yidhahdaa furuqle marna garmaqaate la yidhaahdo ayaan dhulkii oo godka ahay lebeelkii aan ku soo habeynay waa ku tunnay mataqaanaa baaxaddii biyaha ay marayeen aan keennay alxamdulilahi rabbialcaalamiin markaasaa waxaan ku shubannay jaay shiil madoobaha u dhigma ayaan saaranay alxamdulilahi rabbilcaalamiinna baaxaddeedana ay tahay yacni mataqaanaa todoban iyo labo dhirirkeedana ay tahay maanta boqol iyo labaatan ay tahay intii aan soo habeynay alxamdulilaahi waa ku guulaysanay meeshii laamiya noo noqotay wax kaloo hadda dhibaata ee ma jiro alxamdulilah waa guulaysanay alxamdulilah wadda la mari karo ana taree ana meedla oo mari karo ayuu ilaahay ou nala garab galin shaqadaas aan ka qabanay iyo dhibaatadaas lagu qabay alxamdulilah shaqada maanta ilaahay waa nala garab galin waa ku guulaysanay shaqa hadda aan aan danta aan aan ka leenahay ay tahay shaqa soo noqonaysa maaha alxamdulilah ilaahay waa nagu guulaysiiyey intaasoo sano ayaan dhiiqadaas la mari waayey maantana waxaa waaye baabuur kastaa maroohaya alxamdulillah ilahi waana la garab gali cabsi laga qabo oo hadda ka bacdiya ma jiraan waxgaradka degmada buuqa qable ayaa iyagana ka sheekeeyey dhibaatada muddada dheer ka jirtay waddadan iyo sida maanta loogu guulaystay in dib loo furo waxaan nahay odayaashii degmada buqa qabla ku soo jiro shaqada in badan waddada oo hambowlaha ugu taalla dadka muslimiinta aad ay ugu rafaadeen aan u istaagnay annagoo ilaahay kaashanayna iyo dadkaayna muslimiinta eh waddadan aad arkaysiin waxaa galay laba boqol iyo toban kaarika oo dhagax iyo carro iskugu jirta boqol kaarika dadweynaha ayaa ku deeqay dadka oo baawureyda ah ku deeqday waa arki kartiin waddada sida u dhisan tahay gaalo iyo wax hoos jooga maana dhisin dadka muslimiinta ah oo isku tashtay ilaahaygooda tala saartay diintoodan gacanta midigta ku qabsaday ayaa bulshadooda inay dhibaysa waddada oo aad ay ugu rafaadsan yihiin ay arkeen waddadii saasaan isku xil saarnay waa dhisanay ilaahay subxaana watacaala ahaane noogu kaalmeey waa arki kartiin nin walbo hadda shilin ku bixi oo juhdigaas ku bixi ilaahay ajir allah ka siiya annaka odayaashii dhishaynay aan ka mid nahay ee howlwadaynta ahaay oo istaagay ilaahay subxaana watacaala ha nugu guuleeyey gaaladana allah naga jebiya waxaan u baaqaynaa dadka muslimiinta oo degan degmada inay isku tashtaana diintooda ay ku dheganaadaana degmadooda ay quraxsadaana horey waxaan usoo dhisnay aargada isbitaalka masaajidka weyn ayaa hore usoo dhisannay annakaan isku tashannay dadka muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa ilaahaygooda inad tala saartaana cadowgoodana ay gartaan ayna ayaga ay isku filnaasha ay gaaraan intaasaan ugu baaqaynaa waddadii hadda galabta waa gebagaba bulshadii aan nagala soo qayb gashay dadkii muslimiinta wax sadaqaystay oo maalkooda ku bixini ilaahay ajira saxanaad allah ka siiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمر الدين والدين wadada oo qoraxsinka galbeedka ka jirta magaalada oo lagu dhibqabay magaalada ugu dhibqabtay konton sano ka hor aan la mari waayey intaan wax la sameeyey ay jirin oo god noqotay biimareen ay noqotay waxaa dhacday hadda ka hor gabar oo cunug wadata eney maxaan ku yidhahdaa ay ku kuftay cunugeedii iid ayagoo khatar ku jiro maxaan ku yidhahdaa khatar ku jiro laga soo qaaday oo ilaahay aska soo badbaadiyey markaan aragnay meesha khatar inay ka soo socoto walaayadii iyo waxgaradkii iyo nabadoonyadii ay fadhiisteen ay iskaashadeen ayahe markay arkeen khatartan oo meesha ka soo socoto ay kuna guulaysteen oo maxaan ku yidhahdaa ay ku dhaqaaqeen marka waxaan waxaan idin sheegaynaa inaan waxna qabsan karno bulshada ay wax qabsan karto walaayada aan ugu garab gashay maaragtay meeshii aad iyo aad waa lagu guulaystay aadaa lagu guulaystay hadda dhinteereeyaha waa isku dibgoynayeen haddii alla idmo wax dhib oo ka taagan male marka een, dadka waxaas ogaaday haddii la isqaansado inay maaragtay ay wax qabsan karaan gacnaha ay isqabsadaan gacmo waljeer ay wax ku qabtaan gacmaha oon isqabsanno wax walba waa noo hagaagayeen insha allahu waa noo hagaageen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله الله يهم هاد إسكال عليه نقر إذا المسلمين أن تكونوا كاين كاين هل كان ولا القلب هل كان وحن أفر لنا وحا كمدة أنا قاعد جوجنا دقمة بقى قبل وضع ku taalla degmada buqa qable oo wadna qabad ah oo ummadda dhuunta u gashay meel laga mara la waayey waqtiga roobaadka ilaahay subxaana watacaala nimcada dadka markuu u keena dadka ku qabatay wadna qabad oo lagu dhisay halkan ayaantan laga shaqaynayey oo galabta lasoo afxiray shaqadeeda ay soo dhammaatay ilaahay baa ku mahadsan waxaa iskaashaday ee walaayada iyo maaragtay odayaasha noqobada nabadoonada dadka maaragtay waxgaradka ah halkaas waxaa lagu lagu dhisay jidkaas ilaahay baa ku mahadsan waddadaas oo dadka dhuunta u gashay ayaa halkaan lagu dhisay galabta lasoo afxiray ilaahay baa mahaddaas iskale walaalayaal dadka waxawaaya ilaahay subxaana watacaala waxaad leeyahay wactasamow bixablillahi jamiican maaragta iskaashasada aad bay u fiican tahay maaragtay jidkaas waddadaas maaragtay hadda waxay noqotay wadda laami u dhikanta dadkii maaragtay dameeraha baledka gaadiidka soo gala baabuurta mootayaalka baabuurta sida isrogaha nuuc kastoo gaadiidka as yahay markii hore qaab loo maraa la waayey aad baa loogu dhib qabay hadda ilaahay mahadiis waayo waddadaas waa furuntay waddooyinka kale oo meelaha wax ka dhimanay sidaasoo kale insha allahu ilaahay baan ka rajaynaya saas inoogu dhismaan marka alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، هلكن waxaan joognaa wadadii oo maaragtay baryahanba shaqadeeda ay noo socotay ee, dhinaca galbeed ka xigta degmada bu'a qablo muxuu ahay anigoo ah ku hadlaaya gaadiidka degmada bu'a qablo iskarogayaalka afkooda ku hadlaaya annaga waa nolo yeeray odayaashii degmada iyo maaragtay maamulka waa noo yeereen ka gaadiid ahaan meesha maxaad ka geysan kartiin aan nala yiri alxamdulilaahi wadankii annaga hadda horena horeyaan u dhisnay meelo badan aan wax ka qabanay ilaahay maaragtay dambi dhaaf allah naga siiyey ilaa iyo boqolka ari camal aan ka geysanay oo lacag laan oo annaga jeebkayna aan maaragtay baabuurta ugu deeqnay degmada alxamdulilaahi jidkii hadda aad u fiican yahay ummadana maaragtay tacaawanow cala albiri waa wax alla wixii jidkaas lagu bixiyay ilaahay dartiis loo bixiyay waa muraadkaas ilaahay aa noo sahlaaya gaadiidkayna allah noo barakeeya intii lacag meeshaas ku bixisay allah barakeeya wadadii hadda aan taaganahay alxamdulilah waa lagu miirsaday gaadiidka waa marayeen awal muxuu ahay waa lagu dhib qabay awal wado horaa jirtay oo iyada mid ka leexata oo weyn oo baledka soo dhex marta iyadana hadda ka hor aan ku guulaysanay haddaan tanaa noo dhineed oo dhagaxeeda waa noo yeelay inta oo dhinaayna haddaan dhammaystirnay alxamdulilah ilaaha mahad iskale annaga iyo maamulka iyo muxuu ahay iyo odayaasha iyo ganacsatada iyo gaadiidleyda waa iskaalmaysanay gacmo wadajir ay wax ku qabtaan alxamdulilah ilaaha mahadda iskale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeynna waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo kelimad ka jeediyey munaasabadda ayaa ku ammaanay bulshada buuqa qable siday isaga kaashadeen dayactirka iyo dubudhiska furida waddadaasi muhiimka ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما هاد إسكالي سبحانه وتعالى وحن تاجنها طريقي ديراء أو مالمها اللي سميني أما وضدي أي سميني بلشادة كنول دقمة بوغا قبل طريقان سيدين موقته وكل دواد لبا بقول أو متر وحو نحمرا تقوين أما دول بيا مرين أه baa meeshaan ah waa dhulka magaalada kala qaybiya qaybta ugu weyn magaalada bariga waxay ka jirtaa bariga ayay ka jirtaa qaybna waxay jirtaa galbeedka dhib weyn bay ummaddu ku qabtay meel la isu maraa ma jirin iskudayga noocaanana waxaa la timid bulshada ku nool ama ikhyaarta ku nool waxgaradka degmada buqa qable iyo muxaafadadoo iskaashaday ilaahay mahaddiisa kadib waa ugu mahadcelinaynaa dadaalkooda iyo juhuuddooda waxayna tusaale u tahay haddii annaga aan waxeenna ku tashanno maalkeenna ku tashanno maskaxdeenna ku tashanno aan isu imaanno aan shuurayno waxa ka soo baxaya waxa noocaan oo kale ah jidkaa weyniga badan oo galabta laamiga u eg waxaa sameeyey oo dhisay ee dhowr oday oo isu timid iyo muxaafadadoo iskaashaday waxaana rajaynayaa intaan in ka badan inaan qabsan karno ilaahay baana ugu mahadcelinaynaa waxaana leeyahay ikhyaarta iyo waxgaradka iyo cid kasta oo micno leh oo wilaayada ku nool annaga aan isku tashanno danaheenna aan qabsanno iyo aanan qof sugin cid noo maqanin ma jirto aan allah ahayn subxaanahu watacaala muruqeenna iyo maalkeenna iyo maskaxdeenna oo la isku daray ayaan diinteenna ku horumarin karnaa adduunyadeenna ku horumarin karnaa danaheenna oo ku qabsan karnaa waxaanana soo baxay aad arkaysaan galabta quruxda badan intii ay dayacnayd waddadan waad ogeydeen ilaahay baana ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala uma ikhyaartii isku daygan qiimaha badan u istaagtay bannaankan u joogtay muddadii ay hawshan socotay iyo cid kastoo mushaaraka ku lahayna waxaan leenahay aad baad u mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka markan iyo magaalada muqdisho dad caraysan oo dhulalkoodii la boobay ayaa burburiyey derbi ay maleeshiyaadku murtadiintu ku wareejiyeen suuqa siinaay ee bishii lasoo dhaafay la burburiyey qodobkaas iyo sidoo kale ku dhowaad soddon qof tahriibayaal ah oo dad soomaali ku jiraan oo ku dhintay xeebaha jasiiradda lambaduusa ee dalka talyaaniga waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahintii guudmarka mareegaha islaamiga ah aalaab uu xalkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad soddon tahriibayaal ah oo dad soomaali ah ku jiraan oo ku dhintay xeebaha jasiiradda lambaduusa ee talyaaniga khasaare xoogan ayaa ka dhashay shil ka dhacay badda mediteraneanka gaar ahaan biyaha kala qaybiya dalalka liibiya iyo talyaaniga wararka ka imaanaya jasiiradda lambaduusa ayaa sheegaya in ay dhinteen lix iyo labaatan qof tahriibayaal ah oo badankood ka soo jeeda qaaradda afrika doon bac ka samaysan oo ka shiraacatay xeebaha dalka liibiya ayaa qallibantay xilli ay konton mayl u jirtay jasiiradda lambaduusa ee dalka talyaaniga sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka badda ee waddankaasi dadka doonta la socday ayaa isugu jiray afrikaan iyo bakistaaniyiin doonayay in ay tahriib halistiisa leh ku galaan qaaradda yurub afhayeen u hadlay waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa sheegay in la soo gaarsiiyey wararka sheegaya dhimashada tobannaan tahriibayaal ah wararka ayaa intaasi ku daraya in dadka ku maashoobay biyaha badda ay doonta raaceen iyagoo tiro ahaan gaaraya boqol qof balse badankood waxaa badbaadiyey markab laga leeyahay talyaaniga dadka ku dhintay shilkan waxaa ka mid ah dhowr qof oo soomaali ah kuwaasi oo doon ka raacay xeebaha dalka liibiya dadkan oo qaarkood ay ka mid ahaayeen ardayda wax ka baranayay jaamacadaha muqdisho boqolaal qof afrikaan ah oo ay muwaadiniin soomaali ah ka mid yihiin ayaa sanad walba ku dhintaa biyaha kala qaybiya wadamada sbain iyo aljazaa'ir iyo sidoo kale wadamada liibiya iyo talyaaniga dadka soomaalida ah ee u tahriibaya dalka dibaddiisa ayaa aada u sii kordhayay sannadadii dambe sababo la xiriira hoosudhaca ku yimid dhaqaalaha dalka oo boob xoogan kala kulmaya maamulada dabadhilifka ah ee shisheeyaha la shaqeeya waxaana ugu daran kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dad caraysan oo dumiyey derbi kooxda gurguurtee ku wareegisay dhulalkii ay boobtay dadka reer muqdisho ee dhulboobka kala kulmay kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta mar kale qaaday tallaab ka dhana dhulboobka iyo barakicinta ay caasimadda ka wado kooxda riddada ee uu gurguurta hogaamiyo bulshada ku dhaqan xaafadda siinaay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho gaar ahaan dadkii dhowaan kooxda riddadu barakicinta iyo dhulboobka isugu dartay ayaa fiiqday derbi jiingad ka samaysan oo murtadiintu ku wareejiyeen dhulalkii ay boobeen muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dad caraysan oo fiiqanaya jiingado maleeshaadka murtadiinta ku wareejiyeen dhulalkii ay dhowaan ka barakiciyeen dadka shacabka ah ee ku yaal xaafadda siinay tallaabadan ayaa qayb ka ah tallaabooyinka ay dadka deegaanku kaga hortagayaan dhulboobka xarkaha goostay ee madaxda murtadiintu ka wadaan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxay magaalada caasimadda ah ee muqdisho horey u martigelisay isku dhacyo hubaysan oo u dhexeeyey dadka deegaanka ee difaacaya dhulka danta guud iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay iyo maleeshiyada riddada ah ee dhulboobka loo soo hobeeyey mashruucan dhulboob ayaana noqday midka ugu hadalhaynta badan caasimadda tan iyo markii uu villa soomaaliya dib ugu soo laabtay murtad xasan gurguurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka somalilan oo xayiray markab saliid ceyriin ah u siday ganacsade caana jaamac ayaa samaystay shirkad dibadda ka keenta saliidda ceyriinka kadibna dalka ku farsamaysa oo ka soo saarta saliid dareera ah oo dadku iibsadaan markab saliid ceyriin ah u siday ganacsadahan ayaa lagu xanibay dekedda berbera kadib markii shirkado halkaasi jooga iyo maamulka somalilan ku amreen canshuur xaddhaafa ganacsada ayaa ku dooday in uu yahay nin waddanka u dhashay waxa uu ka ganacsanayana aysan ahayn badeeco mutaxan oo uu dibadda ka keenay balse ay yihiin wax isagu waddanka gudihiisa ku farsameeya una baahan yahay in canshuur dhaaf loo sameeyo cabdiraxmaan ciro iyo wasiirka maaliyadda ee maamulka ayaa diiday codsigaasi markabkana weli meeshiisa ayuu ku xaniban yahay xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inagaynta
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarin dhegeystayaal markan iyo munaasabad ballaaran oo dumarka muslimaadka reer jiliib oo ansaar iyo muhaajiriin ka kooban ayna ku wareejinayeen agabyo tiro badan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi ujeedka munaasabadda ayaa ahaa in haweenka sida loogu bartay ay ku wareejiyeen agabyo kala duwan oo ay ku talagaleen mujaahidiinta ku sugan furimaha ribaadka waxayna wareejiyeen boqolaal agabyo kala duwan dadka munaasabadda ka hadla waxaa ka mid ah sheekh cusmaan dacwo waxa uu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in wax lagu bixiyo jihaadka waddada allah yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ikhwatii fi lislaam aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay camalkan weyn ee banaadka muslimiinta ay qabteen ee mujaahidiinta gabdhaha walaalaha ee habeen iyo maalin la garab taagan walaalahooda mujaahidiinta jihaadka ay ku jiraan iyagoo kula garab taagan hiil iyo hooba wax kastay heli karaan ama ay awoodaan waad aragtaan halkan nimcada ka muuqata maxaa timir leh maxaa busku leh maxaa caagado leh maxaa qalab kale saabuuno shaambooyo wax walba qalabka xitaa maaragtay dhulka lagu qodanayay seefihii xadhkihii wax walba meeshan way yaallaan ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala habeen iyo maalin gabdhaha muslimaadka waxay u taagan yihiin walaalaha mujaahidiintaa inay garab iyo gaashaan u yihiin oo ay hiilkooda ku jiraan oo wixii ay u qaban karaan ay qaban ay qabanayaan hadday tahay dhaqaale hadday tahay maaragtay raashin hadday tahay buskul habeeni maalin ay dubayaan inay caawinayaan waxauna yidhi nebigeenna calayhi salaatu salaam man jahasa qaasiyan faqad ghasa ninka qof duulay oo jihaaday ma garanaysaa jihaas macnaha u diyaargareeya oo wixii u baahnaa qalabka u baahnaa yaa waan garanayaa hadda ka hor bustayaasha gooyaasha waxaasoo dhan qofkii u diyaargareeya faqad qasa wuu duulay duulaanku ma aha qofka maaragtay jihaadka ku jira qura qofka waxaa weeye habeeni maalin ducada la garab taagan ee u ducaynaya ka dhaqaalaha siinaya haa nebigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam man khalafa qofkii uga dib maraa kaasiyan mid duula fii ahli ehelkiisa iyo ilmihiisa isaguna wuu duulay qof jihaadka ku maqan oo aad ehelkii u ka tegay carruurtii u ka tegay xaaskii u ka tegay waxaa weeye uga dambayso oo wanaag aad ugaga dambayso oo aad caawinayso waa duushay isagu jihaadkuu ku jiraa ma garanaysaa markaa walaalayaal ilaahay baa ku mahadsan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahna waxaan idinka baryaa camalkiinna aad qabateen inuu ilaahay idinka dhigo ikhlaas camal aad alle dartii u qabanaysaan waayo waxa weeyaan dee camal la sameeyo ilaahay agtiisa islaamka dirwatu salaamihi aljihaadu fii sabiili illah weeye islaamka baarka ugu sarreeya waa jihaadka oo ilaahay jidkiisa loo jihaado yaa gabdhihii saxaabiyaadka ahaa ayaa waxay leeyihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam annaguna waxaan rabnaa inaan jihaadno markaasaa lagu yidhi jihaadkiinu waa xajka iyo waxa weeyaan sida ay tahay saxaabadii saxaabiyaadkii haweenkii way ka qayb qaadanayeen jihaadka dhaawacay bogsiinayeen biyahay la daba joogeen caanaha weelka wax kasta marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka aqbalo oo allah idinka abaalmaryo oo wax khayr qabanaya adduun iyo aakhiro gacantiinna allaha geliyo oo meeshii iyo dadaalkaad bixiseen iyo fakarkaad bixiseen iyo dhaqaalahaad bixiseen allah ajar badan allah idinka siiyo alla wuxuu qur-aan kariimkaa ku yidhi mathalu aladiina yunfiquuna fii sabiili illaahi ka mathali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa wallaahu waasicun caliim waxay la mid yihiin kuwa bixinaya maalkooda ilaahay jidkiisa ku bixinaya diinta ilaahay koryeelkeeda ku bixinaya jihaadka ku bixinaya waxay bixiyeen waxay la mid tahay xabbad oo kale oo gallaya ama digir ah oo bixisay toddoba sabuul sabuul walba waxaa ku jira boqol midh markaa toddoba ku dhufo boqol waa toddoba boqol hal dollar baad gashatay diinta ilaahay oo jihaadka aad gashatay sadaqada kale waa bicasharati amhaaliha amaa jihaadka waxaa lagu macneeyey aayaddaa inay in ilaahay uu ka hadlayo dadka mujaahidiinta nafaqaynaya ee biilaya ee magaranaysaa waxay u baahnaayeen habeen iyo maalin ilaahay muxuu yidhi waxay la mid yihiin kuwa bixinaya maalkooda fii sabiiliillah waa jihaadka ilaahay diintiisa koryeelkeeda kuwa maalkooda ku bixinaya waxay la mid yihiin waxay bixiyeen waa xabad hadhuudh ama digir ama galley oo bixisay toddoba sabuul macnaha adiga maxaad bixisay dhaqaale hal dollar maxaa lagaaga dhigayaa toddoba madax oo madax walba maxaa ku jira boqol waa halkii dollar toddoba ku dhufo boqol waa toddoba boqol oo dollar waa jihaadka wixii lagu bixiyo sidaasuu u fadli badan yahay ma garanaysaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala maalkaaguu kugu barakaynaya caafimaad buu kugu siinayaa khayr buu kugu siinayaa waayo nebigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam daawuu mardaakum bisadaqa ku daweeye jiradiinna sadaqa ku daweeye sadaqada aad mujaahidiinta aada siisay yaa camalkii maanta ilaahay agtiisa ugu sharafta badnaa oo ugu qiimaha badnaa oo baarka saraha islaamka baarkiisa sadaqada aad ku bixisay caagga aad iibisay tolmada aad tolayso oo indhihii kugu madoobaadeen saaad u tolayso irbadda aad isu weydaadinaysay buskulka aad dubayso qiiqii kugu baxayey iyo wixii kugu baxayey maxaad ilaahay agtiisa ka helaysa khayr badan baad ka helaysa waa kii yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laba waxa weeye laba naari ma taabato laba dhibcood waa dhibic dhiiga oo ilaahay jidkiisa qofka uga baxday iyo dhibic sidaas oo kale ilin ah oo ilaahay dartaad u oyday marka qiiqa kugu baxaya oo dabka aad shidaysaan oo indhihii ku xanuunayaan qiiqii ma garanaysaa meeqaajir ilaahay aadkiisa adkiisa aad ka helaysa soo jeedka aad soo jeedso waxa weeye dabka iyo kulaylka iyo waxaad ku jirto walaalayaal khayr badan baad ku jirtaa war camalkani waa camal weyn camal la yaraysan karo ma aha inaynu habeen iyo maalin waxa weeye mujaahidiintii way dhiig baxayaan way dhaawacmayaan waxay ku jiraan fuquurtay ku jiraan marka adigana halkan aad uga ducaynaysa waxaa u baahnaayeen buskulkii baad u raraysaa alaabtii baad u raraysaa jihaadkii waxa weeyaan ay ku jireen dhinacaagaad uga jirtaa ajarka dhinacaagaad ka leedahay marka walaalayaal ilaahay hayna- ha- allah haynaga aqbalo gaar ahaan haweenka gabdhaha muslimaadka ee camalkan sameeyey khayrkan meesha ka muuqda aad aragtaan oo u jeedaan ubadkiinna allah ha barakeeyo gabadha xanuunsanaysa il jin sixir ay hayso allah ha ka saaro caafimaad allah idinku siiyo qur-aanka allah idin furo diinta allah idin furo allah idin fahamsiiyo nebiyullaahi maxamed allah idinku xidhiidhiyo miisaanka xasanaadkiinna allah idinku cusleeyo mujaahidiinta meesha la gelinayo ilaahay gaarhsiiyo baan ilaahay uga rajeenayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haweenkii ay wax bixiyey ayaa sharxay waxyaabihii ay bixiyeen kuwaasoo ansaar iyo muhaajiriin ka kooban بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta oo maalin farxadeed ay noo tahay oo aan la qaybsanayno mujaahidiinta agabkan aad arkaysaan oon ugu talagalni sahay ilaahay subxaana wa tacaalaa waxaan u weydiinaynaa gabdhihii soo diyaariyeen agabkan dhammaan iyo xooggooda tiiba xooggeeda baxsatay iyo tii xoolaheeda baxsatayba ilaahay subxaana wa tacaala iyo gabadhii dahabkeeda furatayba ilaahay inuu miisaanka aakhira u saaro mar walbana gabdhaha mujaahidiinta waxaan oo gabdhaha dhammaan muslimiinta dhammaan waxaan ku baraarujinaynaa inaa mar walbaba camalka jihaadka ay garab istaagaan agabka aan soo diyaarini waa waxaad arkaysaan waaye waa caagagii buskudkii sawiiqi timir iyo waxyaalo yaryar ahoo dhammaan oon loogu talgala catar haddooya haddee cirbidi tahay haddii wixii kabta lagu tolaayo dhammaan waxaan ugu talagalin seefafkii ay waday geedaha ku jafa lahaayeen s- masaar wax walba aan ugu talagalin wiilasha ee agab aan isleena way isticmaalayaan aan u soo diyaarini ilaahay subxaana wa tacaalaa ha u barakeeyo dhammaan waxaan u sheegaa gabdhaha meel walba ay joogaan inay mar walba aysan marna ka caajisin walaalahooda mujaahidiinta inay hawshaas iyo howl ka badan ay u qabtaan jihaadkana ogaada maanta iyo maalin kale kuma ekee ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa ogaataan inaad mar walba gabdhaha mujaahidiinta looga baahan yahay wiilasha walaalahooda muslimiid muslimaadka ah dhammaantooda inay garab u noqdaan wax alaale waxay awoodaan inay garab ugu noqdaan aba- agabka maanta aan meesha ku bixini oo xamladii lagu dhawaaqayay nusayba bintu kacab almaazimiyi waxaan ugu talagalnay wiilasha mujaahidiinta caagag sagaashan loor oo buskud ah lix afartan iyo shan sawiiq ah shan boqoloo oo caag oo kii galeesnaayo biyaha lagu cabaayey waxaa kaloo ugu talagalnay soddon kartoon oo timir ah waxaa kaloo ugu talagalnay agab kaloo kabo oo boqol xaboo kabo oo ay wiilasha ay gashtaan boqol fulaanid boqol buumooyin boqol catar ah waxaa kaloo ugu talagalnay boqol oo gundhiskii oo kabaha lagu talaayey waxaan kaloo ugu talagalnay haddii ilaahay subxaana wa tacaala ay waafajiyo cirbidihii iyo duntoodii oo toban bokis ah waxaan kaloo ugu talagalnay gundhiskii duntiisii oo iigana lix xabe ah saliiddii ay qoryaha marinayeen oo lix bokis ah waxaan kaloo ugu talagalnay kareem oo siddeed oo bokis ah waxaan kaloo ugu talagalnay shaambo oo saddex oo bak- oo kartoon ah siddeed kartoon oo caano boore ah waxaan kaloo ugu talagalnay sh- jantihii dabka ay ku shida lahaayeen waxaan kaloo ugu talagalnay badiilkii oo lix xabo badiil labaatan iyo afar xaboo seefaf ah waxaan kaloo ugu talagalnay ilaahay subxaana wa tacaala hana waafajiye siddeed xabo oo miskigii ee carabta lahaayo oo ay isticmaalayeen wiilasha waxaan kaloo ugu talagalnay xusni muslinkii oo boqol xabo ah waxaan kaloo ugu talagalnay shalladii miraayadihii ilaahay ha i waafajiye maxay ahaydey t- sakiintii wax agabkii yaryaraay ay wiilashu u baahnaayeen ilaahay subxaana wa tacaalaana waxaan weydiisanaynaa sabiiqii oo aad u diyaarinay oo hataa waraaqyadiisa aan diyaarinay oo ugu talagalnay qofkii u baahan inuu qabsado oo samaystane inuu jadwalkiisa ay ku akhristaan waraaqda alaabtaasoo dhan waxaan ku wareejinay mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaalaana waxaan weydiisanaynaa ilaahay inuunu dadkii soo dhiibeen oo camalkaas ka shaqeeyey gabdhihii dabka galay iyo gabdhihii ca- hantidooda bixiyeenba inuu miisaankooda qiyaamo ilaahay subxaana wa tacaala u saaro maantana insha allah waxaan oon a- agabka wareejinoonina farxadoodaana soo gaartay intaasi inka badan ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu u dhammaystiro nasri iyo futuuxaad badan ilaahay inuu siiyo
الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الجهاد في سبيل الله بعد التحية الحمد لله إخواني على ما هذا إسكاله وأجدان ولا لين مجاهدين تصفوف تقصغن أغب كان أديارنا أف مر والبن وقرب تاغنها ولا لين مجاهدين توحان لينها عدوجينا لا صبر لا صورتما أيقو قال إيه oo baktinayaan way ku madax adeegooyin meesha inay kusoo duuleen waa ujeedin diinteena aynoo dilayaan maxaa oo u gargaaraysiin diintan ilaa ilaa korka naqanayso dagaalka wadani leeyahay insha allahu tacaala anakan waa idin garab taagannahay waxaan nii soo qoondeynana waa nii soo gaari doonaa insha allah waxaan igu soo dhiibnay walaa- walaa- walaayada islaamka insha allahu tacaala waxaan idin leenahay ilaaha ajar iyo xasanaad idinka siiyo idinka dartiina ilaaha dartiisa xijaabka u xiranayo suma kadib idinka dhiiggiina daadanayo ayaa maxaa sharaftaasa hadda aan ku joognaa magaalada fursad iyo xuriyad aan ku soconana waa idinka dartiina ilaahay suma ilaaha dartiis suma ka bacdina dhiiggiina daadanayo istishahaadada galaysaan isfuufta ku sugantaan dartiisa u xirannahay ilaaha idin sugo dadaalkiina koley waana soo gaaraa mar kastana ilaahay ani ajar xasanaad insha allah janatulfirdows ilaaha ni siiyo waa ka ankan waa nin garab taagannahay mar walbo walaalaheena mujaahidiinta sabra cadowga la- la sawartama insha allah khazana ilaahay f- insha allah mar dhow insha allah ilaahay nasri iyo gargaar wuu siin doonaa hadduu ilaahay qadara insha allah haddaba waa bilaabatay mar kastana aan u duceyno insha allah idinkaas sufuufta ku sugan dadkii ducada laga dalbanaya ka mid tihiin oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu sheegay ilaahay raxmaanka ha u barya ayagana inuu ilaahay ka- ka dulqaado culayska haayo ileen maxaa la dhihi jiray wadan u marayna ma lahan wallaahi waxaan ogaan lahaa haddaan wadan u marayna aan haysan lahayn inaa oo daqiiqad aan ku tagi lahayn laakiin aan u duceyno ducadeyna way dhalatay haddana sii laba jibaara insha allahu tacaala
الحمد لله tunamshukuru allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala ametujalia muhajirat na maansar katika mji wetu wa jilib leo tumefanya hamla ya nusaiba bintu kaab katika mji wetu wa jilib ni hamla kubwa sana hamla ambayo tumeungana wanawake wa mujahidin wote muhajirati na ansari kwa umoja wetu allah ametujalia tumeshirikiana katika kuiunga mbele jihad na katika, ku, na katika kuwaunga mkono mujahidin mujahidina ambao ni waume zetu na watoto wetu saa hii wako katika front saa hii wako katika viwanja vya vita saa hii wanavuja damu saa hii wanawashambulia makafiri hawalali katika jihadi na sisi wake zao hatulali tuko tunawaandalia vile vitu vya kufanyia kazi tumewaandalia sadahale mia nne na hamsini na tisa tumewaandalia buskut gunia mia tumewaandalia sawiq gunia mia tumewaandalia tende tumewaandalia bumo na vesti mujahidin tumewaandalia kila kinachohitajika katika jihad tumewaandalia sururu panga na makoleo na ile sindano ya kushonea kiatu na tumewaandalia sindano za kushonea nguo na tumewaandalia vile vitu ambavyo mujahidin wanavihitajia na hiyo tumefanya kwa umoja wetu muhajirati na maansar Allah subhanahu wa taala atulipe wote kwa pamoja, na Allah tunamwomba atujalie kushirikiana hivi hivi bega kwa bega kama walivyoshirikiana muhajirina na, na, muhajirina na maansari wakati wa Rasulullah na walivyoshirikiana muhajirati na maansari wakati wa Rasulullah.
waxaan ka hadli rabaa muxuu ahaay walaalaheenna naftooda bixiye oo u babac dhigay godka jilcow madluumiinta halkaas ku jirta raggii soo furtay ayaan u mahad celinaynaa ilaahay raxmaanka ku heshiida jannadeeda ha ka waraabiyo khaasatan walaalkii dardaaranka dhiiggiisa ku qoray ad ayaan ugu mahad celinayaa ilaahayna shahaadisa ha ka aqbalo shahaadadiisa ilaah ha ka aqbalo jannatu fardows aclaa allah ha ka waraabiyo kuweenna joogana ilaahay raxmaanka ha noo xifdiyo insha allah ilaahay idankiisa waa kuwii falastiin furo lahaay boqolkiiba boqol insha allahu tacaala annagana ilaahay idankiisa wiilasheenna garabkoodaan taagannahay waxaan meeshaan yaal iyo wax ka badan iyo wax ka badan ayaan ilaahay idankiisa inaan keenna rajaynaynaa insha allah idanka ilaahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeynna salaadiinta kale ah suldaan cabdulaahi dheere iyo suldaan cali nuur oo labadaba ka mid a salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey kaalinta dumarka muslimaadka ee magaalada jilib mahad dhammaanteed ilaahay ay u sugnaatay taasoo ilaahay nagu galaadaysa nicmooyin fara badan kuwa qarsoon iyo kuwa muuqda intaba leh ka bacdi waxaa mahad iska leh dadkii xafladdan soo abaabulay sharafta badan loogu qidmaynayo mujaahidiinta sufuufka hore ku jilba xidhan waxaan u rajaynaynaa in ilaahay ajir badan ilaahay ka siiyo waxaa kaloo mahad ballaaran leh bahda iclaamka iyo maamulka dhammaantiis oo xafladdan wax ka daadihiyey intaas ka bacdi markaa ninka layidhaha mahadda intaas aan ku ekeeyo waxaan rabaa inaan wax yar dul istaag yar ku suubiyo qalabka meeshaan la keenay qalabka meeshaan la keenay juhdi badan iyo shaqo badanaa gashay gabdhaha muslimaadkaa oo walaalaheena allaha garab galo ilaahay miisaanka xasanaadka allah u saaro meeshay ka soo qaadeen wax badan iyo beddel badan khayr badan allah ugu bedelo ogow waxaad ogaatiin jihaadkaad qayb ka tihiin ducada iyo qalabka iyo waa muhiimadda koobaad ilaahayna wuxuu hormariyey markii jihaadka laga hadlaayay aayadiisa uga hadlaayey maalka iyo nafta maalkuu hormariyey waana qayb ka mida maalkii waxaa meeshaa nooga muuqanaya buskut siddeetan kartoona sawiiq afartan iyo shan kartoon ah timir soddon kartoon ah caagadaha afar boqol ah saaftii saliiddii cimaamadihii buumooyinkii dacaskii dhammaan duntii shaambadii dhammaan xarkihii garweyntii faasaskii geedaha lagu shafanayo raggu markay ninka la yidhahdo muxuu ahay duurka ay joogaan ay ku jidad ku bannaysanayeen walaalayaal waxaan idinkaga mahad celinaynaa dadaalkaas aad suubiseen iyo wanaaggaas aad suubiseen waxaa laydinka rabaa inaad ninka la yidhahdo muxuu ahaay sheeg joogtaysaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan idin rajaynaynaa in ilaahay miisaanka xasanaadka ilaahay idiin saaro in dhammaan gabdhaha muslimaadkuna idinku daysadaan waxaan u malaynaa adiku ma aadmaan bilaabin ilaa rasuulkeenna xilligiisii soo socotay waana ninka la yidhahdo muxuu ahay jid loo baahan yahay marka waxaan idin rajaynaynaa khayr badan waxaan u malaynaa duco iyo dardaaran iyo wixii ayadahay sheekh cismaana noo gebagebeeyey waxaan rabaa inaan sawiiqa dul istaago aniga waa igu cusub yaha maanta sida la sheegay oo meeshaan ku qoran waxuu ka kooban yahay ganley masego qamadi lows sonkor ashcayadaasoo laysku daray waayo marka waa aad shay u nafaqaysan oo ninka la yidhahdo muxuu ahay ku filan qofka waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad idinkuga mahad celinno ilaahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro ilaahay garabkiinna ha galo kelmaddeyda intaasaan ku koobanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
maanta muxuu ahay waad u jeedaan kitaabka alle subxaana wa tacaala ayaad garab siinaysaan caagag oo tiradooda intaas la eg buskudkan muxuu ahay tiradiis intaas la eg timirtan muxuu ahay sida hadda sawiiq wax muxuu ahay soo jireen ahaa waa muxuu nabi alayhi salaatu wasalaam ilaa saacaddan muxuu ahay waa raggii muxuu ahay mujaahidiinta ahaa midkay wadan jireenoo muxuu ahay farqaha ugu jiri jiro markii muxuu ahay furunta ay aadayaan uu ahaa maantan muxuu ahay kaalintii gabdhihii muxuu ahay oo saxaabiyaadka ahaa kaalintooda soo buuxseen idinka jazaakum allahu khayran aadaa idinku mahad celinaynaa maanta waxaan isleenahay xafladdan qiimaha badan qalabkan tiradiis meesha la eg ma keenin muxuu rag kama imaan gabdhaha ka imaadeen gabdhaha walaalaheena xaggooda ka imaadeen aad iyo aada muxuu ahay dee waxde kaalintiina muxuu ah wax lagu farxa ayaad meesha keenteen islaamka in wax u loo taro oo jihaadka wax lagu taro oo la garab istaago walaalay soo kac camalka muxuu ahay qof walbaba tareenkan socdo muxuu ahay oo oo oo dariiqan ku socdo qof walba wax ku darso wax waad ka horreeyaan intaasaad ku boorinaysaan annagana warkeena intaasaan kusoo kowaynaa wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oqdobixii sila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu